bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu duhur feere dhegeystayaal qodobada wararka raadiyaha warsan duhurnimadu siin hayona nibanku wiina maamulka degmada bardaale ee gobolka baayo ku hadire tukumada diyaarado jaadka sheenaasi degmadaas oo shilka galay garoonka degmada bardaale maamulka degmada buurakada ee gobolka baayo nimid baa use ku hadlay xaaladii laandaron oo ku jirta guda degmadaas iyo dhinac kalena maamulka use eeday wasaaradda maaliyadda maamulka koonfur galbeeda shacabka ka nool deegaanada ee maamulka jubbaland iyo degmilandari baa buryameey ciidanka midooda afrika amisoomnimada gabaryo kaberderena waa baabuurka derder siina magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyana niba sagootiyey guddi la dareeri doona dacwadda andhexayta kenya iyo soomaaliya oo ka saabsan arrinta badda soomaaliya qaraxda badanka dhaawacmaynu niba ku dhiyay magaalada new york ee dalka maraykanka
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
tumiyo-siyadka bilo sagaalaad sanadka labada kun iyo toban iyo lita duhur axad awarkii oo faahfaahsan maamulka degmada bardaale ee gobolka baayo ku hadiray tukumada diyaarado jaadka sheenay degmadaas oo shilka gali guda garoonka diyaarado ee degmada bardaale shukri ismaaciil iyo warkun faahfaahayaas
wararkuna ku helahayna degmada berdaare ee gobolka baayo sheegahan inta diyaarad jeed weydiiyay geedka shilka galli garoonka diyaarada degmadaas xaliye milas kadegaase guddoomiyaga degmada berdaale ee gobolka baay wedow cali iyo weyba-uus idaacadda warsan ku warbiyey anti diyaaradaas iyo hawadan ku dhina balse iyo shilka galli xiliye kadegaasi garoonka waa ka guddoomiye wedow oo arrintaas ku warbiyowa
maxaabiirda diyaarada markii airportka kintatii markii meelibaarankaasi markii asmawatiikumati marka awilkee markee dinuu kumati ee kasoo yarnay ootan madeerna waan badata haashan
gudoomiyaha degmada buurakaba ee gobolka baay ayaa ku hadlay xaalad biilaan oo degmadaas ku jarta mid bandhimihii kale eeday injeediyay wasaaradda maaliyadda koonfur galbeeda suwarkun ise ka faahfaahayo siid cali muuse ateera
shacabka ku nool degmada buurakaba ee gobolka baay ayaa waxay qayladhaan ka muujiyeen dhibaatooyinka xilligani ka taagan degmadaasi degmada buurakaba oo qiyaastii degmada baydhabo ay u jirto lixdan iyo shan kilomitir kaga beegan dhanka waqooyi ayaa muddooyinkani shacabka degan degmadaasi buurakaba iyo deegaanada kale hoostaga ayaa waxay soo wajahday biyari ku dhowaad shan bilood iyadoo ay jiraan in biyaridaasi xaalado kala duwan ay kala kulmeen dadka iyo xoolaha ku nool degmadaasi buurakaba guddoomiyaha degmada buurakaba maxamed cabdi maxamed ayaa waxa uu sheegay in dhibaatada ugu weyn ee haysata degmadaasi buurakaba ay tahay biyarida xilligani soo wajahay isagoona sheegay in warihii ugu weynaa ee degmadaasi ay gureen biyahana ay ka doontaan meel aad uga fog degmada buurakaba aysan kaafin karin hasha booyad ee maalin kasta tagta degmadaasi dhanka kale guddoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in dowlad goboleedka maamulka koonfur galbeed soomaaliya qayb ay ka tahay biyaradaasi ka jirta degmada buurakaba wuxuuna si aada u eedeeyey wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed soomaaliya dowladda koonfur galbeed waan u sheegnay inay wartaa naga kaalmeeyaan naga kaalmeeyaan iska daaya dhaqaalihii degmada aan xaq u lahayn ayaa waxaa nagala wareegay koonfur galbeed oonkaasoo jira hal booyadna nooma keeno haddana waxaana haysta lacagtiina lama hadli kartiina layidhi maaliyadday aadaysa baydhabay ku socotaa dhibaatada dawladda koonfur galbeed qeyb bay ka tahay buurhakaba dhibaatada lagu hayo dawladda koonfur galbeed qeyb bay ka tahay qeyb bay ka tahay waa kugu celinayaa sababtoo ah wasiirkii la rabay inuu u naxo dadkiisii iyo dalkii ayaa wuxuu maalin walba amar ku bixinayaa intaasoo oonoo jiro inuu yidhaahdo booyad ha loo kireeyo ha loo geeyo dhaqaalihii canshuurtii aan meesha ka qaadaynana baydhabaan loo leexiyaa marka waxaan leenahay madaxweynaha gaar ahaan waxaan ka codsanaynaa aan marlabaad ka codsanaynaa inuu haddaan haddaan booyad naloo keeni karin in dhaqaalahayaga naloo daaya si aan umaday ummadayada aan ugu badbaadino maamulka iyo shacabka degan degmada buurakaba ee gobolka baaya ayaa in badan waxay baaq u direen dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka maamulka koonfur galbeed laakiin ma aysan jirto cid ka jawaab bixisay baaqaasi ka yimid shacabka xilligani ku dhibaataysan degmada buurakaba ee gobolka baay
shacabka kalool deegaanada maamulka jubbaland ilaa sheegaha intii digniinla daris warkunka faahfaahiyo axmed cabdi cali
iga ee maamulka jubbaland cabdirashiid janan ayaa digniin u diray dad la sheegay inay maandooriye ku beeri jireen degmada doolow ee gobolka gado wasiirku wuxuu sidoo kale sheegay inaysan aqbali doonin in deegaano ka tirsan maamulka jubbaland lagu beero waxyaabaha maanka dooriya waxa uu sheegay in dadkaasi gacanta lagu soo dhigi doono haddii ay ka tanaasuli waayaan waxyaabaha uu sheegay inay gacanta kula jiraan wuxuu sidoo kale sheegay wasiirka amniga ee maamulka jubbaland in hay-adaha ammaanka ee arrintan quseyso looga baahan yahay inay gutaan waajibkooda islamarkaana ay gacanta kusoo dhigaan dadka uu sheegay in waxyaabaha maanka dooriye ay ku beeraan degmada doolow ee gobolka gado waxaa beeraha anaga sanadaha aan laga sheegaya inay aada ugu badan tahay oo roboodkii aan magaalada hadda markaa nabadgelyaha aan joogay aan helay ka mid ahaa in tubaako lagu abuuro tubaako qof cunana iyo qof wax qaatay midnana ajir lagama helahay waana waa aakharana laguma fakanayo waa huwa waxaan dhihi lahaa marka barnaamijkaas ninkay hadda u tabcan tahay fasalkan kadibiisu ku celina oo mar baan ka bixinaynaa dhammaan maamulada waxaa fadhiya wasaaradda arrimaha gudaha wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha dowlad goboleedka jubbaland guddoomiyaha gobolka gedo labadaba maanta hadda fadhigaanay fadhiyaan waxaan amar ku bixinaynaa annaka insha allahu tacaala in barnaamijkaas dadka iyagu ay ka waantoomaan iska daayaan ninkii hadda u tabcan ha goosto akharo iyo adduun wuxuu ka helahayo oo ajir ama xasanaada ama xumaan sayaa ah asagay u taallaa laakiin yuusan ku noqonin qofkii ku noqdo oon xaqiijina mar labaad inuu tabcay waa ka jaraynaa taas ogaada qofkii aan ku ogaano mar labaad inuu tabcay ciidamadan u diraynaa waa laga jari wigaa lagu daadin waa hubaa ajir baa laga heli kajarahayo midkii amraybo dembi laguma ah taasna wasiirka amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid janan ayaa hadalkan ka sheegay kadib markii uu magaalada doolow kula kulmay qeybaha kala duwan ee bulshada
wararkan oo diro magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexena maba sheegaan intii baabuurta ciidanka midooda afrika amisom iyo baabuurtada dardarsiin ee gabar kumida dadka deegaanka sawirku isa ka faahfaahayo saadiq cali cusmaan
gaari ay leeyihiin ciidamada midooda afrika nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ayaa magaalada jawaar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxa uu goor sii horeysay ku jiray gabar da-deeda ay ku dhowdahay laba iyo toban sano jir ah gabadhaani gaariga uu ku jiray ayaa ilaa iminka wax usoo gurmaday aanan jirin ciidamada amisom ee ku sugan qeybo kala duwan ee magaalada jawaar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay ka gaabsadeen in daawo iyo halba ay uraadiyaan gabadha gaariga uu ku jiray magaalada jowhar sidoo kale maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada jowhar iyaguna ka armiya magaalada jowhar ayaa weli wax gurmad ah iyo weliba inay cidiiba ay u tagaanba aan laga helin gabadha hooyada dhashay waa hooyo iska danyar ah aabaheedna mar hore ayuu geeriyooday waxaana gabadha ay iminka tahay mid lugta kasii bariraysa marba marba wixii kasii dambeeya waxa ay sheegaysaa in haweenkiiba aysan ku hurdin lugta uu gaariga uu ka jiray
hortaadasiiso haye lufta ka waran xanuunka si zaa-id ayay kuu xanuunaysaa mase waxaa jira dareemo kale oo garaafo uu kaa gaarsiiyey lugaha aabaan waa tahay maamulka gobolka iyo kan degmada labadaba iyagana goormoo gabadha gaariga ugu jiray arbacadi aye maxaa dareentay marka marku gabadha gaariga kaa dardaray xanuuna iga ah gabadha hurdi hooyaad maanaa iska wadwado xataa hadda gogashii habeen ku kaadinaysaa xirdaana go-an haye isbitaallo iyo meelo kale ma geysid antala soo saan geesaa lagu soo tale haye ee, ma u tagtay saraakiisha ciidamada amnis oo ee, magaalada dhinaca ka degan waa tagnay raboorka waa tagnay waa magaalada degan waa tagnay horta waa maanta waxay badheen maqali karna anaga meeshaan haye waxaan ku qalna malaab ma haysano Ee, wasaldhiga waa tagay meel kasta waa tagay maxaa taliyaha gaadiidka oo waa u tagnay meelaan tegin malaha haye maxaa lagaa soo dhahay marka marka xarunta gaadiidka aad tagtay ee dowladda wax nala soo dhahay malaha waxaa maanta nagu soo gurmadoo noo naga caawa muwa waxna dhahay malaha haye ee, xanuun isee leegaa dareemaysaa marka dhaawaca kusoo gaaro ee aan lagula qaybsanayn la aadaan u dareemay xataa gaalada wadada u istaagay Ay.
waa ku tuuriyey taayeraa u shiday marka xanuunteeda aada u idhibaa xataa haye gudoomiyaha ee, gobolka shabeellaha dhexe ee, xitaa ee, kan degmada ee, cid kula soo xiriirtay oo gabadhaada dhaawaceeda ee, dareentay ma jirto miya waxay la soo xiriiri malaha laakiin anaa taa waa ayna bardamada qabanaya soomaaha haye ilaa iyo hadda cid maamul ka tirsan oo kuu timi ma jirto maya maya wax ii yimid oo maamul ma jirto dawladda iyo maamulka waxaan ugu baaqaya intasaa ma daba socdo ama wax iga dhihi walaalaha soomaaliyeed baan u baaqanaa ani haye dawlad ma u baaqanayo intaasaan daba socday dawladda oo ogeyn gabadhan gaariga laamiga oo ku dadar waa agoon wax gurmad oo dawladda maanta weli aan ka hayna malaha sadaqa leysmaan radio warsan magaalada jowhar
madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xalay mabas uu watiyey guddo eh, korroogo ku hada doon hanuuse oo seeda doona maxkamadda caalamiga ee i c g lerow oo ka taala magaalada the hague ee dalka holland guddigun iyo in seeda doonaan sidii oon la dareeri lahayn dacwadda badda ee dhexayta dalalka soomaaliya iyo kenya oo la filow inta maalinta berye ee reedunku bilaabatay magaalada the hague madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo muujiyey sida dowladda soomaaliya inka kalsoonta intii ay ka guulaysatay dacwaddaas maadaama soomaaliya si sharciya iyo aan martii dacwadda la xiriirta muranka badda dhexeeya soomaaliya iyo kenya dowladda soomaaliya iyo maxkamadda caalamiga ee heeg aan gudbidii dacwad ku dhan ee dowladda kenya oo ka xadgudubtay qayb kumid ee badda soomaaliya meel warkaas kula dareertaana raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo qarax dad badanka ama wadan yaalaha sheegaha intii ku dhiib magaalada new york ee wadanka maraykanka inkeera labaatan sagaal qofood iyo ka dhaawacmay qarax ku dhiib magaalada new york ee dalka maraykanka iyo oo warar shal duunaha ku baahayay oo la sababay qaraxga ku dhiib degmada larow chelsea oo ku tirsan magaalada new york midbana beleyskiyo sheegana intii qaraxgayo aan ku shakiysinin intii qalaba qarxow use ka burburi dariishita dhismo ka taala iyo weliba ita duqa magaalada new york bill blayson ya sheegay intii qaraxgun use walxariida aan lala hayn argagixisada ise oona xusay inta injarna cadaymo lahay qaraxaga saacdoogii hore ku dhihi magaalada jursay qaraxga ku dhihi new jersey yaa la sheegay intii use ku dhaladay bam tobaka jarta iyo oona meelo qaraxa kalena uuse la sheegay anti ansoobhay walxa macmalka ee la suubiyow taliska baleeskiyo sheegay intii saraakiil iyo baareehayn suurtagalnimada aaladda qaraxga laka aragay jidka labaatan iyo saddexaad ee galbeedka kaasi oo aan ku dheerayna qaraxgii hore meelo ku dhihi ciidamo badan iyo lahadhoobi goobta qaraxyada ku dhihin iyo oo fiiriyaayen waana baarahayan wala dhibay qaraxyada ku dhihi qaybo kumida wadanka maraykanka warkii akhyaare warsan kula dareertan doornimaadan waxaadee intanin kulmi qodobada wararkaana geeskan ku weyneynimaba kumid ahaa diyaarad nukley dalka kenya waana gaadseynaysa degmada dardaale oo ku burburtay garoonka diyaarado ee degmadaas maamulka buur rakaba oo sheegay intii xaaladii laan ku jarta degmadaas islamarkaana seena wasaaradda maaliyadda maamulka koonfur galbeed baasadii dadka biyolanka dhaamay lahay iyo baydhaba ha ka aruuriyahayeen shacabka buur rakabana biilaan dhammaadayeen dhinaga jowharna wararka kuwaamida sheegahana intii baaburta ciidanka amisom iyo bartamaha jowharka dardarsiin gabar kumida dadka deegaanka madaxweynaha soomaaliyana xalay ma basugootiyey guddi markaasi gogol ku hadi doona dacwad beriyeed ku furmi doonta maxkamadda caalamiga ee daheed milase oo dacwad ku furmaasa dalalka soomaaliya iyo kenya waana arrinta badda la xiriirta warka shukriya saarti falfalyeera sameeyay ammaano allah